ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose ee banaadir iyo xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ciidanka dowladda ethoobiya ayaa dhulka soomaali galbeed ku toogtay nin darawal ah oo shaqadiisa ku guda jiray guddiga gurmadka maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin iyo agabyo kala gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada cadulaadka degmada jilib ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland ayaa hanjabaad culus u jeediyey dowladda imaaraadka carabta iyo ciidamo taabacsan imaaraadka carabta odayaasha gaadiidka waaweyn ee isaga kala goosha magaalada muqdisho iyo deegaanka jasiirah ayaa cabasho ka ah isbaarooyin ay dhigteen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay inuu yahay midka ugu liita madaxda asaagiisa ah ee qaaradda afrika tobanaan ruux oo etoobiyaan ah ayaa gaajo ugu dhintay gudaha dalka ethoobiya oo ay abaaro xooggan ka jiraan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose banaadir iyo sidoo kale xadbeenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay gudaha degmada afgooye waxaana soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay qaraxa ka dhacay degmada afgooye halkaas sidoo kalena mid kale uu ku dhaawacmay isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye ay ka samaysteen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose saldhigyada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku sugnaayeen ee xala weerarka lagu qaaday waxaa ka mid ah degmada janaale deegaanka laanta buure oo hoostaga degmada afgooye iyo sidoo kale deegaanka lamber lixdan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana saldhigyada ciidamada dowladda federaalka xala lagu weeraray kamid a saldhig ay kaga sugnaayeen degmada marka ee gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale saldhig ay kaga sugnaayeen degmada janaale dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xala lagu weeraray tabeelaha sheekh ibraahim inta uu leegyahay dhanka iyo xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo kenyana waxaa xalay ka dhacay weerar ay qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka ayaa lala beegsaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya waxaana uu weerarkan si gaara kaga dhacay duleedka deegaanka kamboni ciidamada dowladda ethoobiya ayaa dhulka soomaali galbeed ku toogtay nin darawal ah oo shaqadiisa ku guda jiray faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq mucalim cabdiweli ciidamada itoobiya ee heysta dhulka soomaali galbeed ayaa dil bareer ah u geystay darawal soomaali ah oo dhowr iyo soddon sano jir ah falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay tuula hoos tagto degmada awbari oo koonfur kaga beegan magaalada jigjiga darawalka oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdiweli cabdulaahi ayaa gaari kasoo kaxeeyey magaalada buurame wuxuuna kusii jeeday magaalada jigjiga ciidamada xabashida ayaa si bareer ah ugu toogtay xili uu ku fadhiyey shirka gaariga waxaana dilkiisa kadib ay u yeereen maamulka degmada awbari iyagoo ku amray inay u geeyaan qoyskiisa si ay u aastaan maamulka maqaarsaarka ah oo u hogaansan awaamirta ciidanka itoobiya ayaa meedkii geeyey guri qoyskiisa oo ku yaala hartasheel goobjoogayaashu waxay sheegayaan in hooyada dhashay darawalka ay ku jirto xaalad miirbeel ah kadib markii si kadis ah loo agdhigay meydka wiilkeeda oo uu dhiiga ku qalalay ciidamada itoobiyaanka ah ee xooga ku haysta dhulka soomaali galbeed ayaa bilihii ugu dambeeyey si laba jibaaray dilka ay u geysanayaan dadka soomaaliyeed dadka ay dilaan in badan oo ka mid ahna lama arko miidadkooda guddiga gurmadka maareynta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin iyo agabyo kala gaarsiiyey dad ku nool deegaanada cabdulaadka degmada jilib ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka muxsin xasan ayaa ka waramaya ku dhowaad boqol deegaan oo dadkii ku noolaa ay saameeyeen daadadka ka dhashay roobabka iyo fatahaadaha uu sameeyey webiga jubba ayaa waxaa gurmad ballaaran gaarsiiyey guddiga maareynta fatahaadaha gurmadka la gaarsiiyey dadkan ay guryahoodii iyo hantidoodaba saameeyeen fatahaadaha ayaa iskugu jiro raashiin iyo agabyo kale oo ay ka mid yihiin bacaha roobka laga galo iyo marakaneeco loogu qeybiyey deegaanka hargeysa yarey ee duleedka degmada jilib dadka la gaarsiiyey gurmadkan ballaaran oo ahaa boqolaal ayaa ka faa'iidaystay raashiinka la siiyey iyo agabyada kale ee uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaa halkii raashiinka iyo deeqda kale lagu qeybiyey dadka kula hadlay sheekh xasan yacquub cali iyo sheekh maxamed balli oo labadoodaba ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha sheekh xasan yacquub ayaa sheegay in masaa'ibta oo dhan yihiin qadar uu allah qoray isagoona dadka ugu baaqay in ay isgarabsadaan iskuna naxariistaan walaalayaal dhibaatada taalla ilaahay baa keenay subxaana wa tacaalaa maqaadir ilaahay weeye waana dunuub annaga xaggeenna ka ahaatay waxaanala ka doonayaa marka hore alle subxaana wa tacaala inaan u towbad keenno ayaanala ka doonayaa waxaanala ka doonayaa inaan isgarabsanno oo aan istaageerno oo aan isku gargaarno ilaahay subxaana wa tacaalaana inoo naxariisto nebigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama irxamuu man fi alardi yarxamukum man fi asamaa u naxariista kuwa dhulka jooga ilaahagis cirki jirayna waa idin naxariisanayaa sidoo kale sheekh xasan ayaa bulshada u ballanqaaday inay garab taagan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna soo gaari doonaan wax waliba oo lagu samata bixinayo dadka ku dhaqan wilaayaadka jasaakum allaahu khayran walaalihiinna xarakatu shabaab mujaahidiin waxay ku tala gashay inay idin gurmato anta karaankeedaiyo anta awooddeedii tahay anta ay heli karto insha allahu biidni illaah mujaahidiintu idinkama hagran doonaan mana yaraysan doonaan insha allahu biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan heli karno ilaahay idinkii waa idinsoo gaarayaan sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa isagana dhankiisa tilmaamay in xilligan oo kale loo baahan yahay in allah loo laabto dunuubta oo dhanna laga toobadkeeno aan u toobadkeenno ilaahay ilaahay aan u laabanno fafiruu ila allah ilaahay aan u laabanno salaadda aan hagaajinno sakada aan bixinno ilaahay aan u toobadkeenno waxaas haddaan ka fogaanno ilaahay biyaha waa naga qaadayaa dhayiga iyo barwaaqaduna waa dambaysaa guryihii baa lagu noqon doonaa gellaydii iyo sisintii iyo ambuulkii wixii dhumay wax ka badan baa laga heli doonaa dhayiga iyo waxa ka dambeeya laakiin sabir baa la rabaa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadka guddiga maareynta fatahaadaha hadalladoodiina waxaa ka mid ah xasan maxamuud cusmaan adandaraa yuusuf xasan deegaanka waxaa hargeysa yarey makuyunin waa ka soo kacay biina waa i soo buriyey haddii hargeysa aan jooga yani alxamdulilah wilaayada yani bariis iyo sokor iyo saliid iyo ba iyo shandaro bana siisay waan ugu mahadinaynaa ilaah mujaahidiintu aad bay noo garab qabteen aad bay noo soo dhoweeyeen waa soo barakacnay guryaashaynay ku soo kacnay raashiin bayna siiyeen alxamdulilah aad bay ugu maxadsan yihiin halkana mujaahidiinta baa ilaaha ay keenay kusagoo doon baan soo raacnay doontan mujaahidiinta naga keeneen carruur carruuraan wataa guryahayna biyaha soo galeen oofkii waa naga daada galeedi iyo wixii marka mujaahidiinta na garab qabteen ayagaana raashiinna siiyeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay habiibo cabdiqaadir maxamed xasan deegaankay makayuuni waa gartay walaalahayna waxana siiyeen bariisana siiyeen saliidana siiyeen sokorana siiyeen caafimaad allaha siiyo kor allaha ku dhiko dadkii oo walaata kor allaha ku dhiko ugu dambayntii guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha ayaa si dardar leh ugu gurmanaya dadka ay saamaysay dhibaatada fatahaadaha ayagoona wada howlo iskugu jira ka hortag iyo gargaar la gaarsiinaya dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland ayaa hanjabaad culus u jeediyey dowladda imaaraadka carabta iyo ciidamo imaaraad ka taabacsan cabdifitaax faarax ayaa ka warramaya
cabdikariim cami oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland ayaa sheegay in dowladda imaaraadka iyo ciidanka taabacsan ay taageersan yihiin saciid deni iyo demiciisa ku aadan inuu dib ugu soo laabto kursiga madaxtinimada ee maamulkaasi cabdikariim oo hadda ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa intaasi ku daray in haddii deni looga adkaado doorashooyinka ay burburin doonaan danaha dowladda imaaraadka iyo ciidamo taabacsan ee loo yaqaano b m b f ta qolada la yidhaahdo b m b f waa ciidan ay lacagta siiyaan imaaraadku ciidankaas baryahan dambe hadalkiisu aad buu u badan yahay qolada b m b f min fadlakum xerooyinkiinni ku noqda imaaraad waxaan u sheegayaa dowladda hadda hor joogta ee siciid cabdilaahi deni ka madaxda yahay siciid isagaa reer buntland reer buntland siciid maaha hadduu siciid cabdilaahi soo noqdana dee waad la shaqaynaysaan hadduu soo noqon waayana ballan waxaan qaadaynaa inaad dalka laydinka saaro because sida aad hadeer wax u wadaan waadna burburinaysaana waxna tari maysaa intaana min fadlakum iga gaadhsiiyaya dowladda imaaraadka ciidamadiinna la noqda geeya xeryahoodii iyo meelihii ay ku jireen haddaad taa diidaan afartan iyo siddeed maalmoodba ka hadhay madaxweynaha imanaya ama siciid ha noqdo ama mid kaleoo reer buntland ha noqde markaana talaydinta waxaa marba marka ka dambaysa isa soo taraya xasradaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamulka hadda talada haya ee puntland iyo kuwa kasoo horjeeda ee rabaa inay qabsoonto doorashada si aanu puntland ugu soo laaban deni wadayaasha gaadiidka waaweyn ee isaga kala goosha magaalada muqdisho iyo deegaanka jasiira ayaa cabasho ka ah isbaarooyin ay dhigteen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed tafaasiil ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim darawaladan oo ah kuwa gaadiidka iskarogayaasha ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo deegaanka jasiira ayaa ka cabanaya lacagaha baada ah ee looga qaado isbaar halkaasi u taalla maamulka koonfur galbeed wadayaasha ku xamaasha gaadiidka iskarogayaasha ah ee ka shaqeeya magaalada muqdisho ilaa deegaanka jasiira ee shabeellada hoose ayaa cabasho ka ah isbaaro looga rabo lacaga baad ah oo maamulka koonfur galbeed u taalla meel waxyar laba kilomitir u jirta gobolka banaadir gaadiidkan oo ka shaqeeya dhismaha magaalada muqdisho ayaa muddo ka badan labaatan iyo afar saacadood halkaasi ku xayiran kadib markii ay darawalladu ka biyadiideen in ay si qasab ah ku bixiyaan lacagaha baadda ah ee laga rabo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka warbixinaya dhibaatada haysata hadda meesha nagula haysta oon isbaaradan ku keenna leeyahana waa magaalada dhexbartamaheedii waa waxaan cabashada ka nahay waxaan joognaa ceelhuur waa gobolka banaadir waa meesha jegboontiga amaga kontaroolka canshuurta loogu qaado gobolka banaadir waxaan u jirnaa wax ka yar laba kilomitir marka laba kilomitir inaan koonfur galbeed ku siino gobolka banaadir ku siino waxna qabta maahan gaadiidkuna saa dhibanoo daalan waxaan u taagannaha cabasho cabashadaasoo ah isbaaro lasoo dhigay deegaanka jasiira waxa meeshan taga waa gaadiid dadweyne gaadiidkaasoo ah iska rogayaasha oo magaalada muqdisho dhiso marka maanta waxaan halkaa u taaganaa cabasho isbaaradaas maadaama aanan qaadi karin lacagahaas anaka aanan qaadi karin oo aanan xamili karin ciidamada dowladda federaalka ayaa caan ku ah isbaarooyinka lagu baado dadka rayidka ah mana jirto meel ay cagta dhigaan oo ka nabad gasha dhaca iyo boobka ka dhanka ah bulshada taas oo ay u sii dheer tahay inay si bareer ah u dilaan dadka qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay inuu yahay kan ugu liita madaxda asaagiisa ah ee ka jirta qaaradda afrika waxaa ka warramaya mubaarag cumar dadweynaha ayaa cadbaayaha la dhex qaadanay annagoo u bandhignay su-aasha ah waa kee madaxweynaha ugu liita qaaradda afrika dhammaan dadkii aan waraysanay waxay isku raaceen inuusan jirin nin ka liita xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka dadkan oo ku nool gobolka shabeellada hoose ayaa cabiray dareenkan cabdulaahi axmed waana ku dhowahay idaacadda adeer waxaad sheegtaa madaxweyne afrika ugu liita anugu ma hayo xasan sheikh mid ka liita dalka soomaaliya u nasib sheeganaya anugu taariikhna kuma maqal dad iga horreeyey waray nim ay sheegaan oo ninkaas xataa lagu mateli karo oo noociisaas meel yar waxa uu samaynayo hal qodob ka sameeyey anugu sheekana kuma maqal shaahidna kuma arag intaan adduunka joogana ma maqal waxaad sheegtaa madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita waxaa waaye xasan murtad xasan gurguurte sababtaa ku dhahan manoo caddayn kartaa sababtaan ugu dhahay waxaa waaye maanaa nin waa dalkiisi iyo dadkiisa iyo diintiisa u iibsaday oo murtad ah oo gaalo u sujuuda waa ninkaas weeye waxaad sheegtaa madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita haddaan u gudagalo madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita waxaan dhihi karnaa ninka lagu magacaabo xasan garguurto waxaad sheegtaa madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita waa murtadka hadda oo joogo muqdisho xasan sheekh waaye waxaad noo sheegtaa madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita midka la yidhaahdo xasan guriguurti weeyaan waxaad sheegtaa madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita qaaradda afrika madaxweyne ugu liita waxaa weye waa kan murtadkan hadda oo mawahay wadanka oo le madaxweyne ay waay bulshada soomaalida ayaa aaminsan in madaxda dowladda federaalka yihiin shakhsiyaad u shaqeeya shisheeyaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan tobanaan ruux oo etoobiyaan ah ayaa gaajo ugu dhintay gudaha dalka ethoobiya halkaas oo ay ka jiraan abaare xoogan abdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ayaa sheegaya inay in ka badan konton qof u dhinteen gaajo sababo ku aadan abaar ku dhufatay gobolada amxaara iyo tigrey ee waqooyiga dalka ethoobiya sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska waxaa loogu yeero ka hortaga abaaraha ee gobolka tigrey waxaa geeriyooday in ka badan afartan iyo lix ruux kuwaasoo ka barakacay guryahooda kadib markay abaartu ku dhufatay gobolka waxa uu sheegay mas-uulka ka tirsan waxaa loogu yeero ka hortaga abaaraha ee gobolka tigrey inay dadkan ay intooda badan ku geeriyoodeen magaalada yajila dhanka gobolka amxaara waxaa ku dhintay ugu yaraan lix qof oo amxaaro ah sababo la xidhiidha cunto la-aan ka jirta gobolka waxaa sidoo kale ku baaba'ay ugu yaraan afar boqol loolo kadib markii ay daaq waayeen maraykanka iyo qaramada midoobey ayaa waxay dalka ethoobiya ka jareen muddo dhan shan sano gargaarkii ay geeni jireen kadib markii lagu eedeeyey xatooyo ay sameeyeen siyaasiyiinta ethoobiya waxaa dalka ethoobiya bilooyinkii ugu dambeeyey aada u xoogeystay dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka ethoobiya iyo kooxaha mucaaradka amxaarada waxa uuna dagaalkaasi geystay khasaarooyin xoogan oo labada dhinac ah iyo dad shacab ah ayna ku barakaceen malaayiin kale warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa